إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله allahuma salli wasalim wabaarik calaa nabiyina muxamed waxaan ku soo jirnay kitaabkii cumdat laxkaam lilimaam cabdulqani bn cabdilwaaxid bn cali bn saruur bn raafic aljamaaciili almaqdasiy alxambaliy waxaan soo gaarnay xadiiska saddexaad alxadiisu thalith alxadiidu thalith xadiiska sadexeeya marwiyun waxaa laga wariyay can cabdillaahi bni camr bni caas iyo wa abi hurayrata iyo wa caaisha radia allahu tacaala canhum qaaluu waxay yihahdeen saddexdaas saxaabi qaala rasuululahi rasuulkii alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam waylun cadaab daran lilacqaabi liasxaabi lacqaabi cirbo dadka iskale ayay u sugnaadeen mina naari naarta xaggeedayna uga sugnaadeen waylun cadaab daran lilacqaabi liasxaabi lacqaabi cirbo dadka iska leh ayuu u sugnaaday mina naari naarta xaggeedu naga sugnaaday ruwaadda xadiiska warida cabdullaahi bni camr ibni caas iyo abuu hurayra iyo caaisha cabdullaahi bni camar ibn lcaas aan ka bilaabaynaa cabdullaahi bni camar ibni caas waa abtiriskiisa iyo magaciisii kunyadiisana abu muxamed ayaa la yihahdaa sida raajixa ah qurayshiyun sahmiyun waa nin qurayshi ah oo reer sahmi ka ah isagiyo aabihiisba aabihiis camar ibnu caas iyo cabdullaahiyo wiilkiisa labaduba waa laba saxaabi cabdullaahi wuxuu ku dhintay magaalada maka sanata halaatin wa sitiin sanadii lixdan iyo saddex wilaayadii yaziid ibn mucaawiya markuu ahaa madaxda muslimiinta markaasna toddobaatan iyo laba sano ayuu jiray abuu hurayrana horean uga soo hadalnay caaishana gadaalaan uga hadli doonaa insha allah intaas kadib saddexdan saxaabi xadiidkoodu oo uu halkan kusoo arooriyay xadiidka caa-isha bukhaari iyo muslim islama warin waa min afraadi muslim mima tafarada bihi muslim wey riwaayadda caa-isha waa xadiid saxiixa oo weynu lilacqaab min annaar way warisay laakiin muslimaa la gooni noqday bukhaari muslim waxay isku waafaqeen riwaayadda cabdullaahi ibni camar ibni caas iyo midda abuu hureyre labadaas isku waafaqeen halkaas marka wahmigii ugu horreeyey oo uu ku dhacay musanifku weeye wuuna baraarujiyey zarkashi fii tasxiixi alcumda taaniyen halkan waxaa xadiiskan ku cad weysaqaadka in la dhamaystira inay waajib tahay xibnaha marka la dhaqayo xibin kasta in la dhamaystira inay waajib tahay si gaar ah lugaha ayay nas ku tahay in la dhamaystira inay waajib tahay lugaha in la dhaqayo waajib tahay inta kalena qiyaasay ku tusayda cirbaha si gaara maxaa nabigu ugu caddeeyey xadiiska sabulwuruudkiisa ahaa oo nabiga wuxuu arkay sala allahu calayh wasalam iyadoo meel saxaabada qaar ka mid unta ku weysaysteen ayuu wuxuu arkay nin ka mid ah oo meesha ciribta agteeda meel yaraho bar ah oo biyihii aysan gaarin oo bidhaamaysa ay ka muuqato markaasuu nabigu yihi sala allahu calayh wasalam waylun lilacqaabi min annaar marka xadiiska isaga wuruudkii saas ahaa tan labaad cirbaha meelahaas godan oo cirbaha u dhow oo cirbaha iyo anqawyada iyo u dhaxayda waa meelo badanaaba dadka ay dhaafaan oy dayacaan sidaas darteeda waa in qofku aada ugu dadaalo lil acqaabi asha ku jirta waa cahdiya ee jinsiye maahanoo qof kastoo ciraba ku taalla ahlu naar maaha laakiin macnaha waxa weeye waxaa naarta iska leh dadka cirbahaas uu nabigu arkayoo kale leh oo macnaha cirbahaas sifadoodu ay tahay inaan weysaqaadka lagu dhammaystirin dadka ay ku yaalliin dadkaasaa naarle wey alacqaab alatii sifatuha haadi cirbaha aan weysaqaadka lagu dhamaystirin sidaas weeye ashu waa cahdiya alacqaab alatii sifatuha haadi weylka cadaabka waa la yihahdaa halaagana waa la yihahdaa waadi jahanama ku yaallana waa la yihahdaa ciyaadan billah xadiiskan wuxuu kaloo naqdi ku yahay iyo riddiis shiicada ahlu sunnuhu waxay ku ijmaaceen markii qofku weyse qaadana haddaan khufay lagu jirin lugaha in la dhaqaa inay waajibta shiicadu lama dhaqayo waa la masaxaya hay leeyihin qur-aankaana sidaas ka fahmay leeyihin suurat lmaa-ida aayat lwuduu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum muminiinow markaad u istaagtaydaan salaada wejiyaalkeena dhaqa wa arjulakum ila lkacbayn ya ayuha aladiina aamanu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waydiyakum ila lmirfiqayn horta gacmihiinana dhaqa iyadoo xusulladu la jiraan wamsaxuu biru-uusikum madaxyaalkiinana masaxa marka wa arjulakum wa arjulikum laba qiro weye wa arjulakum wa arjulikum xabsada waxa weya wa arjulakum lugahana dhaqa markaas way caddahay ishkaalna maba imaan karo ilaa waxay ku cadfan tahay faqsiluu wujuuhakum wejiyaalkay ku cadfanta wejiyaalkana waa la dhaqay taas ishkaal ma leh wa arjulikum oo la hoos dhigay qiradaas abi camar ayay ku dhigeen shiicadu oo yihahdeen madaxa lagu cadfay oo wamsaxu biru-uusikum madaxyaalka masaxa wa arjulikum lugahana masaxa saasay yidhaahdeen ahlu sunnuhu waxay uga jawaabeen laba arrimood arrintaas weeye qofka haddii lugaha ay ugu jiraan khufayn waa masaxa oo markaas lugaha hala masaxo aayadda markaas waxay ka hadlaydaa dadka lugaha khufayn ay ugu jiraan shuruuddoodiina waa noo imaan doonaa khufaynkuy marka markii la kor dhigana waxay ka hadlaydaa aayaddu in lugaha la dhaqo waa markaan khufayn ku jirin marka la hoos dhigana aayaddu waxay ka hadlaydaa qiradaasuna waxay tusaydaa markii khufayn ku jira in la masaxo tacaarudkama dhexeeyo saasna sunnada u kala cadayday waxay kale ku jawaabeen marka la hoos dhigo laftirkeeda waa lagu cadfi karaa idaa qumtum ila sala faqsiluu wujuuhakum waa lagu cadfi karaa oo lafdiga ha ka kor dhignaatee maxalkay lafdiga ha ka hoos dhignaato laakiin wa arjilukumtu wa arjulikum lafdiga ha ka hoos dhignaatee maxalka way ka kor dhiganta lafdigana waxaa loo hoos dhigay mujaawara waxaa deris la ah wamsaxu biru-uusi ru-uusidaas hoos dhiganoo deriska ay la tahay munaasabadaasa loo hoos dhigay sidaasay ugu jawaabeen marka labadaas jawaabood ka baxsheen in la yidhaahdo qofka masaxaya waa qofka khufayn ugu jiro iyo in la yidhaha aayaddu dhaqiday ka hadashay laakiin hoos dhigaanu waa lilmujaawara sidaas ay ahlu sunuu yidhahdeen aan sawaabkii waana dalaal shiicada warkeedu waa dalaal alxadiiu raabi xadiiska afreeye marwiyin waxaa laga weri can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi rasuulku idaa tawada-a axadukum qof inin ka mida markuu weyse qaadanayo falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa maa-an biyo sanka biyaha ku jiido waa sandaarsigii huma liyastanfir ha iska soo fiifiyo oo fiif inta yidhaha biyihii sanka ka soo bixiyo waman istajmara qofkii dhagax ku asajoonaana falyuutir tira isdheer ha ka dhigo waida stayqada axadukum qofkiin markuu ka soo kaco min nawmi hurdadiisana falyaqsil ha dhaqo yadayhi labadiisa gacmood qabla an yudkhilahuma intuusan gelin fil inaai weelka halaaan saddex marna ha dhaqo maxaa yeelay fa ina axadakum qof inin ka mida laa yadri ma oga ayna baatad meeshay ku bariday yadhu gacantiisu wa fii lafdi lmuslim waxaa ku sugnaa falyastanshik ha sandaarsado falyastanshik ha ku jiido biminkareyhi sanka labadiisa dul min almaai biya wa fii laftin waxaa ku sugnaa man tawada qofkii weyse qaadanaa falyastanshik ha sandaarsado xadiidka marka saxaabiga wariyey waa abu hurayra waan ka soo hadal saddex faqro ayuu ka koobanyah faqrada ugu horeyda waxa weeye idaa tawada axadukum falyajcal fii anfihi maa-an uma liyastanfir wuxuu ka hadlayaa xugun weyse qaad ku saabsan oo ah qofku markuu weyse qaadanayo in laga rabo inuu biyo inta sanka ku jiido uu haddana iska soo fiif yidhahdo iska soo bixiyo labadaba layska rabaa inuu biyaha marka hore sanka ku jiido kadibna iska soo fiifiyo oo iska soo bixiyo idaa tawada-a markuu weyse qaadanayo axadukum qofkiin falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa maa-an biyo huma liyastanfir ha iska soo diifiyo ha iska soo fiifiyo taas waa xukun xukunka labaad oo uu xadiis ku hadlay waxa weeye waman istajmara qofkii dhagax ku esajoona falyu tirtira isdheer ha ka dhigo qofka muslimka waxaa u bannaan sida sunnadu caddayday inuu biyo keligooda ku asajoodo waxaa kaloo u bannaan inuu dhagax ku asajoodo oo kaadi isxara midday rabta ahaato ma ahan biyo markuu waaye inuu ku asajooda hadduu rabo badda agteeda asagoo jooga uu dhagax iskaga asajoona dhagaxna waxaa lamida wax kasta oo saddex shardi laga helo an yakuuna daahiran qaalican hayra muxtaran saddex shardi waynu leey waa inuu daahir yahay shay najaasan kuma asajoo karti dhagax iyo wax kale wuxu rabaha waana inuu qaalic yahay qaalic macnaheeda shay najaasta fujinaya weynu ee wax najaasta aan fujinayn oon caynta suulayn laguma asajoo karo waxaa ka mid ah dhalooyinka oo kale dhalo dhalo oo kale lama ogola ilaa dhalo najaasta way ka sidban maba fujinayso hayra muxtaram waa inuusan wax muxtarama ahayn lafaha xoolaha laqasho la cunay lafahooda iyo lama ogola nabigu waa diiday sala allahu calayh wasalam in lagu asajoodo dhagax digayna inta loo keenay oo digay dameera uu nabigu diidu yihi waa najaas marka shay najaasana lama ogola shay muxtaramana lama ogolo lafaha jinniga muminiintaah ilaahay buu hilib u saara marka lama ogolo in laga najaaseeyo shay haddee magac ilaahay ku qoran yahay iyona waaba kasii wan yahayo haddee uu qasdido loola qasto in lagu asajoodo waaba kufriba marka saddexdaa shardiya la rabaa waa inuu yahay shay daahira najaas nabigu waa diiday nin saxaabiga nabigu u dirsaday saddex dhagax markaasu laba dhagax iyo digay dameer u keen digayga dameerka nabigu waa turay inhu inaha rigsun waa najaas inaha rigsun waa najaas adag marka waa inuu daahir yahay waana inuu yahay qaalic wax najaasta fujinaayo ee dhalo iyo wax ka sidbana lama ogola waa inuusan muxtaram ahayn shay muxtarama lama ogola lafaha xoolaha laqasha lafahooda iyo nabi waa diiday shay haddee muxtaram oo kasii weyn oo magac alle iyo qur-aan iyo ay ku qoran yihiinna taas haddee waaba kasii daran yaho ma lagu asijoo karo marka wax alla wixii ka sora lagu asijoo karo warqad ha ahaado dhagax ha ahaado geed ha ahaado waxaa laakiin shardi ah qofku markuu ku asajoonayo tira isdheer inuu ka dhigo sida xadiiskan caddeeyey xadiis muslim uu wariyey iyo ibnu maaja iyo tirmidi oo xadiiskii salmaan ulfarisi ayaana sii caddaynaa saddex in laga dhigo oo tirada isdheer hal laguma gaabi karo saddex in laga dhigo oo wuxuu leeyahay nahaana rasuul lahi sala allahu calayh wasalama an nastanjiya biaqala min halaaati axjaar nabi maxamedaa naga reebay sala allahu calayh wasalama saddex dhagax wax ka yar inaan ku asajoono shaaficiyadu shardi kale ku daran waxay leeyn saddex dhagax waa inuu yahay isaalatl cayn najaasada caynteedana meesha waa inay ka suusho ilaa maqsadkii laga lahaa sidaasuu ahaayo waxaa marka isku mid ay yidhahdaan in saddex dhagaxoo kala gooniya yihiin waxa lagu asijoona iyo dhagax weynoo saddex geesli geesba mar inuu ku tiro waa isku mid taasna waa xukunka labaad oon meeshaas ka faa-iidnay xadiis daciifaha jira oo leh qofka saddex inuu tira isdheer ka uusan tira isle ka dhigi karo hadduu rabo waa kaas waa daciif kaasoo kale in lagu qaldamo maan hadiis dhahay man istajmara falyuutir qofkii dhagax ku asajona tira isdheer ha ka dhigo waman facala qofkii tira isdheer ka dhiga faqad axsana wanaaguu sameeyey waman laa qofkan tira isdheer ka dhigin falaa xaraj caleyh falaa xaraj wax dhiba maleh kaas waa daciif daciifu jaamicu sagiiru ku sugay waa daciif kaas xukunka saddexaad oo xadiisku hadlay waxa wey waida stayqada axadukum qofkiin markuu ka soo kaco min nowmi hurdadiisa falyaqsil yadayhi labada gacmood ha dhaqo qabla an yudkhilahumaa intuusan gelin labada gacmood fil inaai weelka uu ku weyse qaadan ama weel kaloo qoye alaaan saddex mar ha dhaqo xukunka waxa wey qofka waxaa la rabaa muslimka markuu seexanayo inuu diyaarsado biyo uu hadhow ku farxasho oo marka uu soo kaco ama tubo haddii socotana tubada uu ku dhaqdo haddii kale biyo kale ku dhaqdo laakiin waxaan la ogolayn weelkii inuu gacanta gelsho biyihii gacanta u gelsho oo maalan fuusta biyo ugu jira ama weel saas oo kala hadduu yidhaahdo marka iyadiian ka darsana gacantiisu hadday gasho waa dhibaato ama weel kaleetuu rabo inuu ku weys qaato uu gacantiisa gelsho isagoon dhaqin waa dhibaato saas darteeda haddaan tubo iyo wax u diyaarsanu jirin oo qofkaan heli karin tubo iyo waxaas waxaa fiican inuuba weelba biyo kusii shubto intuusan seexan sababtoo ah waa xaaraam inuu gacanta gelsho weelka isagoon saddex goor dhaqin marka nabig wuxuu leey sala allahu alay slm qofkii hurdada ka soo kaca labadaas calaacalood waa inuu saddex goor dhaqo intuusan weelka gacanta gelin weelkii uu kuweyse qaada lahaa mithaal hurdadaas marka waa hurdadee jumhuurta culammada shaaficiyadu ka mid taha waxay yidhahdaan waa hurdo kasta habeen iyo maalin midday rabto ahdo imaam axmed iyo daa-uud aahiri waxay yidhahdaan waa habeenkii hurdada ah waa habeenkii hurdada ah waxaana raajixa qowlkaas imaam axmed oo maxaa raajix ka dhigay waxaa caddaynaya riwaayadda tirmidi iyo ibnu maaja ay wariyeen inay habeenkii tahay oo leh idastayqada axadukum min alleyl habeenkii markuu soo kaco waxaa kaloo caddaynaya tacliilka oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalama fa ina axadakum qofkiin laa yadri ma oga eyna meesha baatad ay ku bariday yadduhu gacantiisu baatad marka waxaa loo isticmaalaa habeenka wuu bariyey qofku halkaasuu ku bariyey labadaas arrimood caddaynay waa habeenkii marka dhaqidaanu ma waajiba mase waa sunno imaam axmed wuxuu yidhi waa waajib sidaasuu ku tegay waa waajib aimada kaleeto waxay yidhahdeen waa sunno in badanoo ka mid a imaam axmed waajibnimada wuxuu ka fahmay amarka amarka falyaksir ha dhaqo waa amar ficil mudaaric oo laam amar la geliyey amar wey amarkuna wujuubu faa'ideeyey haddaan saarif lahelin daliil ka sarfinayana ma haynu yidhi culimadan kaloo dhahayda waa sunno waxay yidhaahdeen saarif waxaa ah tacliilka cudur cillada lagu cileeyey xukunka oo ah qofkan xalay markuu seexday gacantiisu meelay ku bariday ma oga dhacda xalay dhan meel booga inuu xogay maal ay markaas gacanta ula galay ama dhiig ama meel nijaas ay ku dhacday waxay yidhahdeen waa shay oo ah dhanni cillada oo xukunka lagu dhisay ayaa dhanni ah dhaniguna asalkii looga kama suuli karo asalku daahir ah gacantu inay daahir tahay marka hadduusan najaaso ku ogeyn hadduu najaaso ku ogyahay laga wada hadli maa inay waajibtahay inuu dhaqo hadduusan gelin ee hadduusan najaaso ku ogeyn waxa weeyaan dhanni weeye cilladu oo aq oo shay muxaqaqa maaha asalkuna waxa weya yaqiinta inaan laga suulin oo asalkaas lala saaxiibo marka waxay yidhahdeen culamada waajibka tiri mar kastuu qofku weyse qaadana inuu labada sacad dhaqo waa sunno markuu hurdada ka soo kacay habeenkii maxaa marka dheeraada ilaa habeenkii markuu hurdada kasoo kacay si gooni xadiiskan u cayinay waxay ku jawaab waxay yidhaahdeen marka weysada caadiga oo intuusan hurdada kasoo kacin qofku markuu weyse qaadana waa sunno inuu labadaas sacad dhaqa hadduu iska daayana sunnuu ka tegay laakiin karaahiye kuma dhicin laakiin qofka habeenkii hurdada kasoo kaca ee aan dhaqin tarkigaas waa karaahiyo intaasay dheeraad la tahay hurdada laga soo kaca sidaas ay yidhahdeen culamada kale alaa kuli xaal wanaaggu wuxuu yahay inaad nabi maxamed addeecdo oo aadan weelka gacanta gelin adoon dhiqin labadaada gacmood wa fii lafdin limuslim waxaa ku sugnaa falyastanshik ha ku jiido biminkarayhi sanka labadiisa dul macnaha labada dalooloo sanka min almaai biyo ha ku jiido wa fii lafdin waxaa ku sugnaa man tawadaa qofkii weyse qaadanaa falyastanshik ha sandaarsado marka halkan waxaan ku ogaanay xukunka ah sandaarsiga amar nabigu amray inuu yahay xukunkeedu marka muxuu yahay bacd culamaa waxay hahdaan waa sunno laakiin imaam axmed wuxuu leeyahay waa waajib sandaarsi waajib oo waajibaadka weyse qaadka ka mida weeye qofku waa waajib waxaa ku ah inuu sandaarsado oo weliba biyahan tajido uu iska soo fiifiyo saasaa waajib ku ah xana nabigu waa amray amarkaas wax ka sarfinayana lama hayo kadalika waxaa lamid a luqluqashada xadiiskan kuma soo aroorin laakiin xadiiskii sunanka abi daawuudka ku sugnaa raqamka boqol afartan iyo afar xadiiskii laqiid ibnu sabira xadiiskaasuu ku sugnaa isna isagoo amara oo nabigu yidhi sala allahu calay wasalam idaa tawada'ta fa madmid marka aad weyse qaadanaydo luqluqo afcaashiisana way ku sugnaato nabigu mar kastoo weyse qaadana waxay soo guuriyeen saxaabadii soo guuriyeen weyse qaadkiisa inuu luqluqa jiro sandaarsa jiro marka wuu amray amarkuuna wujuubu keena sida marka raajixa waxay tahay sandaarsiga iyo luqluqashada inay waajib yihiin oo qofka ay waajib ku tahay markuu weyse qaadana inuu luqluqdo sandaarsado culummada amarkan maxaad ku sarfideen markii le waxay yidhahdeen waxaa jira xadiis nin reer baadiyaho nabiga u yimid sala allahu calay wasalam oo weydiiye weyseqaadka oo nabigu yihi tawada kama amar allah ow tawada kama amarka allah sida ilaahay ku amray u weyse qaado sida alla amray waxay hahdeen waa aayadii suurat lmaa-ida ya ayuha aladiina aamanu ida qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waydiyakum ila lmaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila lkacbayn kumana jira yihahan sandaars iyo luqluqasho nabiguna taasuu amray xadiiskaasaa saarifay yidhahdeen culummada waajibka tiri oo qowlkooduna uu yahay qowlka raajixa waxay uga jawaabeen laba arrimo waxay yidhaahdeen ilaahay wejiga dhaqa ayuu yidhi wejiga dhaqa markuu alla yidhi sandaarsiga iyo luqluqashaduna wejigay ka mid yihin marka sida alla amray weeye luqluqashada iyo sandaarsigu haaniyan xukunka hadduusan kitaabka qur-aanka hadduusan kusugnayn laakiin sunnada uu ku sugnaado oo uu wujuubna faa-iideynayo daliilkii in la qaata ilaahay baa amray oo ilahay wuxuu leey wamaa aataakum rasuulu fakhuduuh rasuulku wuxuu idin siiyo ka qaata marka axkaamta rasuulkuna siiyey kamid taha luqluqashada iyo sandaarsiga marka ilaahana amro nabigu markuu leeyay sida alla amray u weyse qaado sandaarsiga iyo luqluqashada kamid a sida alla amray ilaa alla yidhi nabiga ka qaata nabigaana na amray labadaas jawaabood wey qur-aanka kuma jirtada ma sallimayna yihahd oo wejigay ka mid ta haaniyan haddii laga soo qaado fardan wa taqdiiran qur-aanka inaysan ku caddayn sunnada waxaa lagu sheego in la qaato alla amray calaa kulli xaal luqluqashada sandaarsigu marka sidaas waxaa ay ka muuqata inay waajib yihiin xadiiska waxaa kaleeto ku cad macnaf aada u muhiim ah waa maxi najaasada marka la dhaqayo shaygii najaasadaha waa inaan la dhex gelin biyaha ee biyaha kor laga soo daadiyo shaygii mutanajiskaah oo najaasadu ku dhacdayna uu hooseeyo oo biyuhu inta kor uga yimaadaan gadaal hoos ay u daataan halkee laga fahmay halkaas waxaa laga fahmayaa nabiga sala allahu calayh wasalam gacantii oon weliba aan najaasada lagu hubino habeenkii markuu qofku hurdadu ka soo kacay nabigu wuxu uhi weelka yaan la dhexgelin ee marka hore hala mayro marka dhexgelintu waa inay wax fasahaadinaydo oo aan dahaaradii kusoo xasileen wey culimo badan way baraarujiyeen xadiiskan markay sharxayeen sida ibnu cadaar oo kaleeto sharxiisa cumdaha ku sharxay calaa-udiin ibnu cadaar cumdaha wuu ku baraarujiyey markuu sharxaya kitaabkiisa alcudda fi sharxi lcumda alxadiiu alkhamis xadiidka shaneeya marwiin waxaa laga wariy can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula llahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yihi rasuulku laa yabuulanna yuusan kaajin axadukum qof inin ka mid a filmaai daa'imi biyo fadhiyayuu ku kaaji alladii biyahaasoo laa yajri aan soconayn uma intaas ka gadaal yaqtasilu wuu qubaysan minhu biyo xaggiisa walimuslimin waxaa usugnaaday laa yaqtasilu yuu ku qubaysan axadukum qofkiin filmaai daa'imi biyo fadhiya walxaal huwa junubun uu janaabo qabo yuu ku qubaysan xadiidkan raawiga wariyey waa abu hurayra waana kasoo hadalna nabiga wuxuu leeyay sala allahu alay slam laa yabuulana yukaashin axadukum qofkiin filmaai daa'im biyo fadhiya daa'imkii waa nabigaa fasira wuxuu hi alladii laa yajri waa biyaha aan socayn biyaha aan socayn qofkiina yuu ku kaadin biyo meel ku jira barkeed ama balli ku jira ama war ku jira yuusan ku kaadhin qofna nahyi wey nahyiguna taxriimu keena ma waxaa loo diidayaa biyuhuna nijaasoobayaan biyaha hadday yar yihiin oo ay ka yar yihiin qulatayn way najaas oo markay kaadidu ku dhacdana ay ku ta'auraan oo najaastii ay ku ta'auraan wuu najaasoomin haddee markaas biitifaaqi shaki ma laha way najaasoomin markaas haddii najaasadii markay ku dhacdo ku ta'auro oo macnaha ay biyihii saamaydo ama ka soo urto ama ay ka dhadhamaydo ama wuu najaasoomin najaasadaas darteedaabaan loo diidin hadday yar yihiin waana xaaraan haddii biyuhu ay aada u badan yihiin biyo aada u fara badan ay yihiin oo najaasada aysan saamay karin oysan kana soo urayn kana dhadhamayn kana muuqan karin inaysan najaasoobayn najaasada ku dhacday daraaddeed waa ijmaac waa ijmaac haddii biyuhu ay biyo yar yihiin oo macnaha biyo aada u fara badan maaha qulataynna waa ka badan yihiin qulatayna waa ka badan yihiin najaasada ku dhacdaa haddaysan saameynoysan kana soo urin kana muuqan kana dhadhamin ma najaasanaydo xadiiska nabigaana tusaa sala allahu calayh wasalam ee ibnu khuseyme iyo xaakim ibnu xibaan ay wariyeen idaa kaana almaau qulatayni lam yaxmil ilkhabath biyaha qulatayn ay gaaraan ma xambaaraan waxa wey najaas macnaha ma najaasoodaan riwaayada kalea le lam yanjus taasa caddaynaa sunankuna waa wariyeen afartood marka nahyigan marka ma taxriima mase ma aha asalka nahyigu waa taxriim saarif haddaan la helin saarifna lama hayo waa marka waa taxriim nahyigu oo waa xaaraan biyo meel ku jira inta u timaad inaad ku kaadido inaad ku saxarootana waa kasii daranta sababtoo a biyuhu hadday yar yihiin waa najaasayno hanti aadan dadka ka xigin ayaad ummadii ka dayacday ood ka najaasayn saasay xaaraan ku tahy oo dadkii muslimkii waa dhibta haddii ay badan yihiin oysan najaasoobayna iidaagya ku jira muslimka adegay sababtoo a biyo lagu kaadiyood ogta qof inuu ku kaashay ama ku saxarooday hadday si kasta u badan yihiin naftu ma aqbalayda inay cabtaday ogta dhibka dadka muslimkaa la dhibaana karaahiye maana waa xaaraan sida ilaahay qur-aankiisa ku yidhi subxaana wa tacaala waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina dembi weyn oo dembi cad ah ayay xambaarsadeen ilah yidhi dadka muminiinta qofka ku dhiba waxaysan kasban marka muslimiinta waa dhibay qofka ku kaadiyo biyahooda saas darteeda waa xaaraan in lagu kaadiyo biyal ku jira laa yabuulan ayuu ku kaajin axadukum qof inin ka mid a fi lmaai daa'imin biyo fadhiya alladii biyahaasoo laa yajri aan socayn uma huwa qofkii yaqtasim waa qabaysan minhu macnaha arrintu waxa weeye mubtadaa lasoo qadirin uma huwa shani waxa weye yaqtasilu inuu qubaysana minhu bihi asagaa u baahana wey bihi oo ku qubaysan ama shanaacada iyo foolxumadiiyaa la muujina oo waxa wey biyihii waa ku kaashi si kastay u badanyihin haddana inta darsada yuu le waa ku qubaysana foolxumaa ka muuqata biyihii u baahan yahay asagii ayuu asagii haddana laynaya laakiin biyuhu hadday aad u badan yihiin aysan najaasoobin haddee qubayskaas waa un ku ansaxaya riwaayadda muslim waxa weeyaan aan waxa weeyaan uu la gooni noqday waxa weeye walimuslim waxaa usugnaaday laa yaktasil yuusan ku qubaysan axadukum qofkiin filmaa-i daa'imi biyo fadhiya walxaal huwa junubun uu janaabo qabo waa xukun kale oo ka duwan xukunkii hore oo gooni ah oo waa maxay qof janaabo qaba biyo meel ku jiroo fadhiya inta u yimaado inuu ku qubaysto oo uu dhex galo taasaa nabigu diiday sala allahu calayh wasalam hadday yar yihiin mustacmalay noqonayaanba hadday badan yihiinna iidaagiyaa ku jiro dee qof muslimahu og qof janaabo qabaa biyo uu dhex galay qof kii og naftiisu way dhibsan biyahaas inay kadib isticmaasho marka iidaaga iyo dhibkiyaa ku jira saas darteeda waa xaaraan in lagu qubaysto biyo meel fadhiya adoo janaabo qabanta dhex gasho waxaad rabaa inta weel darsato meelna tagtid kusoo qubaysto islaamku sidaas ayuu u ilaaliya ummadda uuna waardiyeeya sidaas ayuu u ilaaliya ummadda oo uu u waardiyeeya alxadiiu saadis xadiiska lixeeye marwiin waxaa laga wariya can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi idaa shariba markuu cabo alkalbu eygu fii inaai axadikum qof inin ka mida weelkiisa falyaqsilhu weelkaas qofku ha dhaqo sabcan toddobo walimuslimin muslim wuxuu gooni la noqday uulaahuna toddobada midda ugu horeydaa bituraabi masfuubatun waxaa lala saaxiibina lagu daraa bituraabi caro walahu muslim waxaa usugnaaday fi xadiidi cabdillaahi bni muqafal ana rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam qaala inuu yidhi idaa walaqa alkalbu eygu markuu afka geliyo fil inaai weelka faqsiluuhu dhaqa sabcan toddobo wa cafiruuhu carana marmariya athaaminata marka sideedaad wa cafiruuhu marmariya athaaminata marka sideedaad bituraabi caro xadiidka abu hurayra wariyey waan kasoo hadalnay xadiiska muttafaqun caleyhiga ah lafdigan uu muslim la goodi noqdo cabdullahi ibni muqafala wariyey cabdullahi ibni muqafal kunyadiis waa abi saciid sida raajixa ah magaciisa waxa la yhaha cabdullahi ibni muqafal ibnu cabdinuhi ibnu cafiif ibnu usayxi ibnu rabiica ibnu cadiy wuxuu ka mid ahaa asxaabu baycati ridwaan kun iyo afartii boqol oo nabi maxamed sala allahu calay slam baycada kula gashay geeda hoosteeda sulxulxudaybiya intuusan dhicin markii cumradii uu aaday oo laga celiyey beytka alle oo cuhmaan bin cafaan inay dileen gaaladu warkaas oo beenaha la faafiyey dadkii nabigu ballanka geedda hoosteeda uga qaaday inaysan cararayn oo kun iyo afartan boqol gaarayey oo xadiis saxiixuu ku sugnaaday hal midoo ka mida inuusan naarta gelin inuu ka mid ahaa cabdullahi bni muqafal magaalada basra ayuu ku dhintay sanadii lixdhanaad sida raajixa ah waa aakhirkii khilaafadii mucaawiyo wey halkaas ayuu ku dhintay xadiidka xukunkiisa uu ka hadlayo nabigeena suban sala allahu calay wasalam wuxuu leeyahay eyga hadduu weelka afka geliyo toddoba goor qofku ha dhaqo toddoba goor qofku ha dhaqo maxaa loo dhaqin ma najaasa mase waa iska tacabudi un imaamu maalik waxaa laga soo guuriya waa iska tacabudiyo eygu najaas ma ahan sida laakiin raajixa ah waa najaas oo najaasnima loo dhaqi adilada tusaydaana oo cadcadna waxaa ka mid a xadiiska nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam duhuuru inaai axadikum qof idin ka mida weelkiisa daahir noqoshadiisa idaa walaqa fiihi lkalbu markii eygu afgeliyo an yuqsala sabcan waa in toddoba la dhaqu daahir ku noqon kara waxaana laga dahaaro qaataa labo xadath oo janaabo iyo waxa weeyaan iyo wixii lamidkaa xaydkii iyo iyo nifaaskii iyo najaasu intaasaa la yska dahira geel ge marka weelkan xadath ma ku sugna oo waa la ogyi waxaa soo haray marka najaaso marka waa inuu najaas yahay oo weelkii najaasoobay saasu xadiisku tusaa waxaa kaloo tusaaya inuu najaasoobay xadiiska uu nabigu yihi sala allahu calayh wasalama anahu idaa walaqahu falyuriqhu wal walyaqsilhu sabca oo muslim uu wariyey markuu afka geliyo ha daadiyo wixii weelka ku jira hadday daahir uu ahaa lahaa idaacatulmaala ka imaan lahe lama daadiye ee waa najaasoob marka calaa kulli xaal eygu waa najaas saasaa loo dhaqaa masaladaas waa saas idaa shariba alkalbu eygu markuu cabo fii inaai axadikum qof idin ka mida weelkiisa markuu ku cabo falyaqsilhu qofku ha dhaqo sabcan toddoba goor marka toddoba goor inuu dhaqo sidaas ayaa laga rabaa toddoba goor inuu dhaqo walimuslim waxaa usugnaaday uulaahuna midda ugu horeydaa masxuubatun waxaa lala saaxiibna lagu daraa bituraabi caro marka toddobadaas goor waxaa la rabaa marka ugu horeyda riwaayadaha gabal waxaa sugnaaday uulaahunna gabalna ukhrahunna midda ugu dambayda riwaayadaha gabalna ixdahunna toddobada un mid ka mid a marka maxalshaydka la rabaa waa un toddobada mid ka mid a sida ugu fiicanna waa sidaas xadiiska muslimka oo ah midda ugu horeyda in ciidda lagu daro ciidda keligeed lagu dhaqi maaha ciidda waa la qoyni biyaa lagu qoyn markaasaa la marmarina oo lagu fujina najaasta nijaastaa lagu fujina nijaastaa lagu fujina kadib lixdi kaleeto biyaha aheyd ha ka daba marto sida ugu fiican waa saas warahu muslim waxaa usugnaaday fi xadiidi cabdullahi bni muqafal ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alay slam qaala inuu yihi idaa walaqa alkalbu eygu hadduu afka geliyo filinaai weelka faqsilhu dhaqa sabcan toddobo wa cafiruuhu marmariya athaaminata marka sideedaad bituraabi caro marka riwayada waxaan tusa mar sideedaad in lagu daro sidaasna bacd culamaa waa yidhahdeen sida xasanulbasri oo kaleeto mar sideedaad in layska dhaqi karo inay banaan tahay tuseen bacdi culamaana waxay leeyihiin marka toddobaad toddobada gooroo la dhaqaya marka ugu horeyda ama mar kamida un toddobada sow caro lagu dari ma mar ayaa waxaa ku kulmaya marka weelkan ciid iyo biyo haddii la kala tiriyo marka ciidda iyo biyaha sideeday noqonayaan haddii ciiddaas iyo biyahaas oo labaduba mudahirayn a labaduba waxray dahiraan haddii la isku daro mar laga soo qaadana toddobay noqonaya marka riwaayadda sideedda sheegaydaana caradiiyo gooni u tiriday riwaayadda toddobada sheegaysaana carada iyo marka biyaha lagu darayo hal mid ay kasoo qaada marka way iswaafaqsan yihiin way iswaafaqsan yihiin carada inta la iska daayo oomo iyo saabuun iyo waxaas ma lagu bedeli karaa may ma lagu bedeli karo laba shayba looguma bedeli karo ugu horeyn xadiiska nabi maxamed sala allahu alay slm carruu sheegay in naska siduu yahay loo raaco ayaana waajib tan labaad carrada marka biyo la waayo iyo marar badan oo xataa biyo la haysto waa mudahir waxbay dahirtaa nijaasada way dahirtaa carradu oo maala waxaa kamid a nabiga sala allahu alay wasalam markuu ka hadlayay gabadha muslimada xijaabka inay jiido oo la yidhi meel najaasay soo taabaneen nabigu wuxuu yii yudahiruhu maa bacdahu dhulka daahirka ka dambeeyaa dahiraya saasuu yihi nabiga sala allahu calayh wasalam sidoo kaleeta nabiga sala allahu alay sl wuxu yihi qofka marka uu kabta masaajidka la geli rabo ha fiiriyo hadduu qurun ku arkana dhulka ha marmariyo oo carradu way dahirtaa marka carradu waa shay mudahir oo wax dahira laakiin oomadu mudahir maaha ee waxbay fujidaa sidaas darteeda laguma bedeli karo naskuna carru kusoo arooray mudahirna waata najaasadan eygu maadaamay aada u adagto najaasa muqaladaa ay tahay waxaa la rabaa in waxa weeye laba mudahir la isugu geeyo biyihii iyo caradii labadaba in la isugu geeyo waxaa kaleetoo muhiim ah eeyaha waa isku mid midka sharcigu fasaxay in la haysan karo oo midka beeraha oo kaleeto fala oo kaleeto midka waardiyaha oo kale midka xoolaha ilaaliya oo kaleeto iyo midka beeraha iyo waxa weeyaan oo sharcigu ogolaada in la haysto iyo midkay xaaraamta in la haysto oo ayadoon waxba lagu qabsayno guriga inuu iska joogo la koolkooliya waa xaaraam sida gaaladu yeesho kulli eeyuhu waa isku mid kan sharcigu fasaxo la haysan karo beeraha iyo waardiye iyo xoolaha ilaaliya iyo midka aan la haysan karin kulligood waa isku mid waa najaas eygii afkiisiiyo xadiiskan marka cadeey jirka kale muxuu yahay xukunkiisu shaaficiyad waxay leeyiin jir kale waa lamid oo hadduu isagoo qoyan ku taabto ama meel uu taabto ama shay qoyan uu taabto waanu afkau ka xogeyn sababtoo ah waxa najaastaa afka hadduu yahayna afku waa meesha ugu sharaf badan inta kale waa ka baabulowla hadduu yahay dhareerkana dhareerku waa dhacaan jirka ku jira oo dhididka ah oo afka kusoo shubmayo wey jirka kalena waa ku jira hadduu qoyan yaho kutaabta marka waa isku mid bacdi culamaa ku qayday afka kaleyana waa jiraan laakiin sidaas ayay yidhahdaan culamada shaaficiyadu alxadiiu saabi xadiiska toddobay marwiyan waxaa laga wariya can xumraan mawla cuhmaan ibnu cafaan xadiidkan cuhmaan ibnu cafaana nabiga ka wariyay sala allahu alay waslam asna waxaa ka warinaa xumraan oo mawlihiisi ah cuhmaan ibnu cafaan waxaa la ihahdaa cuhmaan ibnu cafaan ibnu abilcaas ibnu umaya ibnu cabdishams ibnu cabdimanaaf waxay nabiga iskaga soo dhacaan cabdimanaaf halkaas iskaga soo dhacaan nabiga sala allahu alayh wasalam kunyadiisa abu camar ayaa la yidhaha sida raajixa ah raggii maka islaamay markii ugu horreydayba ayuu ka mid ahaa labadii hijiraba wuu hijroodo ma madiinana meesha la yihahdo madiinana markii dambe wuu hijroodo markii hore xabasho loo hijroodana oo gaaladii maka joogta muslimiintii markay dhibeen ay cadaabeen nabiga sala allahu alay wasalam inay u hijroodaan wuxuu u idmay xabasha markaa kow raggi u hijroodo ayuu ahaa markii dambe beled islaamiya la helay marka hore waxay ahayd beled xarbiyaha laga cararayo gaalo cadowho dadkii dilayda waxaana loo hijroodaya gaal meeluu xukumo oo xabashay ahayd gaala markaas xukumay laakiin nabigu uu ku tilmaamay inuu markaas cadli samaynayay aamin lagu yahan qofka diintiisa loo cadaabay markay tageenna haddee qofka muslimka meeshuu tagaba waa mubaarak waa qof barakaysane diinki iyo dacwadii madaxweynihii gaarsiiyeen waana islaami najaashi marka halkaas u hijrooda marka hore marka dambena madiino rag dadka u hijroodu ka mid ahaa laba gabdhood oo nabi maxamed dhalay sala allahu alay waslm ayuu guursaday waa sifada aan cid lale la arag labada gabdhood midna waa ruqaya midna waa umu kalfuun malaaigtu way ka xishoo jirtay siduu nabigeenu yihi sala allahu calayh wasalam oo nabigan sala allahu alay slam mar iyadoo jilibkiisa iyo bannaan yahay ayaa saxaabada gobolka midu usoo galeen dhowraa soo galeen cumar uu ka mid ahaa marka nabigu sidii ugu banaanaa markii cumaan soo galana wuu dabooshay haddii la weydiiyo layidhi intaasaa kule soo gashoodan ka daboolane maxaa cumaan uga daboolane wuxuu yihi alaa astaxyii man tastaxyii minhu lmalaaika miyaan ka xishoonan axad malaaigtu ka xishooto jaysh lcusra duulaankii culayska badnaa ee tabuuka loo aadayey ciidanka dhaqaale aada u fara badan ta keenay ninkii ku diyaariyuu ahaa ee nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam maanta kadib wuxuu sameeyaa dhibi maayo wax uu maanta kadib sameeyo ma dhibaayo cuhmaan nabigu dembi dhaaf ayuu ilaahay u weydiiyey axadu khulafaa raashidiin ka mid afarta khulafaa raashidiin abubakar ayaa ugu fadli badan biitifaaqi lmuslimiin oo ahlu sunnahan ula jeeda waxaa ku xiga cumar ibn lkhadaab waxaa ku xiga cuhmaan waxaa ku xiga cali saasay u kala fadli badan yihiin khilaafadana saasay u kala leeyihiin waxaa kow iskale khilaafada cuma ninka la yhahdo abubakar sidiiq oo khilaafadiisu saasay xaq u ahayd isaga ugu horreeyey waxaana ku xiga cumar ibnu khadaab oo uu u dardaarmay abubakar waxaa ku xigay cuhmaan oo lix casharatulmubashariin ka nooleed waqtigii cumar dhimanayey oo cumar yidhi lixdaasu ha shuureeyano ha u doorteen khaliifka rasuulka sala allahu calay wasalam mid ka mid a markaasay u doorteen cuhmaan cuhmaan ay u doorteen kadibna khilaafada markii la dilay cuhmaan oo khawaarij masar ka timid aa dishaye oo lahayda diinta alluu ku tunto oo kitaabkii alluusan wax ku xukmayn dhahayda ayaa dishaye siday u dileen caliba iyagoo la diinta allaan u gargaarayn oo kitaabka alle xukunkiisiyaa laga tegay ayay gowraceen labadaba labadaas khaliifba marka markay dileen muslimiintu waxay la mubaayacoodeen cali bnu abi daalib oo khaliifkii afraad ahaa inay u kala fadli badan yihiin sidaas oo abubakar u fadli badan yahi cumar ku xigo cumaanna ku xigo calina u dambeeya ahlu sunnu ijmaaci ku yihin iskuma khilaafsana khilaafada inay saas u kala leeyihiin oo abubakar ugu horeeya ijmaaci ku yihiin cumaan inuu ku xigana ijmaaci waxaan dhii cumar inuu ku xigana ijmaaci ku yihiin cumaan inuu ku xigo calina uu ka dambeeyo sidaas ay ahayd sida fiican ay ahlu sunnuhu u badan yihiin khilaaf yaraa jira ahlu sunnaha khilaafada ma in la hormaray ahayd cumaan mase cali laakiin xagga fadliga in cumaan fadli badan ya itifaaqay ku yihin ahlu sunnuhu wuxuu ka mid ahaa raggii intii nabigu noolaa sala allahu alay slam qur-aanka xifdiyey waqtigii nabiga ayuu ka mid ahaa qur-aanka xifdiyey oo qur-aanka o dhan bartay casharat mubashiriin mid ka mid u ahaa laba iyo toban sano khilaafada muslimiinta hay oo khaliif ahaa khaliifkii muslimiinta ayuu ahaa labiiyo toban sano marka labiiyo toban habeen laga reebo wuxuu dhintay hijriyadu markay ahayd soddon iyo shan isagoo sagaashan sano jir ah sida raajixa baqiic ayaa lagu aasay saxaabiga xadiiska wariyey waan kaa waxaa ka wariyey xumraan oo mawlihiisii ah oo asagu uu xoreeyey oo addoon uu ahaa addoon uu asagu lahaayuu ahaa wuxuu ka mid ahaa dadkii laga soo qafaashay caynu tam waa islaam isagaa xoreeyey taabici hiqaa weeye taabici hiqaa weeye alxadiiu saabi xadiiska toddoba ee marwin waxaa laga wariy can cumraan mawla cuhmaan ibni cafaan anahu cumaan anahu anahu anahu xumraana loo celinaya annahu xumraan ra-aa wuxuu arkay cuhmaan dacaa asagoo u yeeray biwaduin biyo lagu weyse qaato wadu marka la yidhaha wowda la kordhigo waa biyaha lagu weyse qaato haddii la godo la yidhaha wuduna waa ficilka weyseqaadka ficilka aad samaynayda wey marka biwaduin biyo lagu weyse qaato ayuu u yeeray fa afraqa waa ku soo shubay calaa yadayhi labadiisa gacmood oo weelkiiuu soo jalleeciyey fa afraqa waa soo leexiyey waalkii calaa yadayhi labadiisa gacmood ayuu ku soo leexiyey min inaa-ihi weelkiisiiyuu ka soo leexiyey waa kusoo shu biyuu ku shubay wey fa afraqa waa ku shubayoo waa soo leexiyey calaa yadayhi labadiisa gacmood min inaa-ihi weelkiisii fakasala waa dhaqay humaa labadii labadii calacalood halaaa maraatin saddex mar marka qofka weyse qaabaa inuu farxasho saddex mar ayaa xadiiska kuugu cad uma adkala wuu geliyey yamiinahu gacantiisii midigta aheed fil wadu-i biyii lagu weyse qaadanayo weelkaa weel af ballaaran ah gacantuu soo darsaday marka marka biyaha inta weel af ballaaran iyagoo ku jira gacanta la darsado sidaas sunnadii weey ee wax ka dhibi mayso biyaha uma tamadmada waa luqluqday wastan shaqa biyihiyuu sanka ku jiiday wastan tara waana iska soo fiifiyey taasuna waa sunnadii nabiga sala allahu calayh wasalam inay waajib tahayna waa soo ogaana luqluqashada sandaarsigu uma asala marka imise goor wey luqluqashada sandaarsigu xadiiskan kuma cadda laakiin xadiidka soo socdo cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim kaasay noogu caddaa doonta inuu saddex goorta luqluqashada iyo sandaarsiga hal sacabna lagu luqluqan qeyb ka mida qeybna lagu sandaarsan ko haddana sacab kale ayaa lagu luqluqan lagu sandaarsan haddana sacab kale qeybna lagu luqluqan qeybna lagu sandaarsan saddexda goor sidaasay noqon xadiiska soo socdaan ka arki doona insha allah uma kasala weja wejigiisuu dhaqay halaaan saddex mar wejigana waxaa la idhahdaa tinta meesha ay ku dhammaato madaxa tintiisa iyo wejigu iska saaran yihiin laga bilaabo ilaa laftaas garka ilaa dhegta laga bilabo ilaa dhegta kale intaas soo muuqato qofku markuu soo dayayo in la dhaqaa waajiba in badan dadku way ka tagaan dhagaha iyo daanka oo kale meelaha udhexeeya aad ay uga tagaan waa dayacaan weysaqaadkiina ma ansaxaya markaas wayadayhi labadiisa gacmooduu dhaqay ilal mirfaqayn labada xusul iyadoo la jiraan halaatan saddex mar saddex maruu dhaqay gacmahana hal gacanuuna biyaha kusoo qaadaya ilal mirfaqayn ilaadaas bacd alculamaa waxay yidhahdaan ilaada asalkeeda waxaa la ogsoon yahay intihaa macna la yidhaha faa-iidada bacd culama waxay yhahdaan marka marmar ay ku timaado bimacnaa maca agoonta maalkooda oo kale markii laga hadlayo walaa taakulu amwaalahum ilaa amwaalikum agoonta maalkooda ha cuninina maca amwaalikum maalyaalkin idinkoo ay la jiraan marka bimacnaa macna waa ku timaadaa mahadeerna xadiiskan markay ku jirto iyo aayadda suurat lwudu aayadda wudu aayadda wuduga ee suurat lmaa-ida aayat lwudu ee suurat lmaa-ida ku jirta ilalmirfiqaynidu waa bimacnaa macalmirfiqayn oo waa bimacnaa macay faa-iidina sidaas yidhahdeen macnuhuna waxa weeyaan ha la dhaqo xusullada inta la dhaqayo waajibka ay ka mid tahay laakiin intihaaga laftigiisa haddii loo daayo maanic maahan xusullada in la dhaqa oo labada way ku sugnaanaan luqadana way ku sugnaanaysaa oo luqada waa laga fahmaa oo luqadu diidi me nasna way ku sugnaato xusullada in la dhaqa luqadu diidi maydo intihaaga shaygan ay jarto ilaadu geeska ugu sokayna waa ku dhamaa karta geeska ugu shayna way ku dhamaa kartaa maal haddii la yidhaha ilalmirfaqayn mirfaqa xusulka dhanka oo dhudhunka soo xigana ilaada intihaag waa waa la dhihi karaa dhanka cududda xigana waa la dhihi karaa labada waa la dhihi karaa maalan haddaan idhaahdo sirtu ilaa muqdisho waan socda ilaa muqdisho laga gaaro socodkaygaas muqdisho ku dhamaaday intaag waa saas laakiin muqdisho dhanku uga dhamaaday ma soo suuqa xooluhu miyuu ku dhammaaday geeska aan ka galo dhanka balcda miyuu ku dhammaaday ma dhexbartanka iyo wuxuu ku dhammaaday maxamed weyne amase bakaaro ma wuxuu ku dhammaaday geeska ugu sheeyo madiine intuba waxa weyan luqada waa ku ansaxayda marka ilaada intihee haddii laga dhigo ma diidaydo in xusulkii la dhago sunnadana waxaa ku sugnaaday xusullada in la dhaqo nabigu dhaqay sala allahu calayh wasalam waxaana ku tusaya xadiidka saxiixa ah ee nucaym ibnu cabdillaahi almujmir uu ka wariyey abu hurayra wuxuu yidhi abu hurayraan arkayuu yidhi isagoo weyse qaadanaya wejiguu dhaqay waa dhammaystira weyse qaadka labada gacmood gacanta midigtaa u dhaqayo uma qasala yadahu lyumna xataa ashraca ilaa uu gudagalay fil caduda cududda ilaa uu gudagalay ta xusilkii dhaqay uma alyusra haddana gacantii bidixda aheeduu dhaqay uma yadahu lyusra xataa ashraca ilaa uu gudagalay fil cadudi cududda uma masaxa ra'sa madaxiisuu masaxay uma qasala rijlahu lyumna lugta midiguu dhaqay ilaat xataa ashraca ilaa uu gudagalay fi saaqi shanshada uma rijlahu lyusra bidixduu dhaqay xataa ashraca fi saaq ilaa shanshadan anqoyada dhaafay uu shanshada gudagalay uma qaala abu hurayra wuxuu yidhi haakadaa ra-aytu rasuula allahi sala allahu alay slam sidaanaan ku arkay rasuulka iyo tawado xaal u weyse qaadana xadiiskaas imaam muslim saxiixiisa ku wariyey raqamka lix boqol iyo labo wuxuu ku cadyahay marka xusullada in la dhaqo oo nebi maxamed dhaqay sala allahu calayh wasalam marka xusullada waa la dhaqaya waa in xusulka la wada dhaqo uma masaxa wuxuu masaxay cuhmaan bira'si madaxiisa meeqo gooru masaxay ma maruu masaxay ma saddexu masaxay meequu masaxay xadiidkan cuhmaan ma caddayn inta uu masaxay laakiin hal mar inay tahay xadiidka soo socda cabdullahi ibnu sayida noo cadday doono uma kasala wuxuu dhaqay kiltaa rijlayhi labada lugood mid kastoo ka mid a alaatan saddex mar saddex maruu dhaqay lugaha lugaha dad badan biyaha iskaga shuban ma tiriyaan laakiin taas sunnadii nabiga khilaafsanta saddex mar waa in lugtiiba la dhaqaa mar inta biyaha lagu camiimo wasaqda laga fujiyo waxa weeyaan fartaas faryartaana oo gacanta bidixdaana ah faraha la dhexgeliyo marka la dhaqayo faraha laba farood kasta la dhexgeliyo haddana saddex marna lagu soo ekeeyo waa sunnadii nabigaa sidaasa sala allahu calayh wasalam uma qaala cuhmaan wuxuu yidhi markuu sidaa u weyse qaatay ra-aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu calayh wasalam tawada-a xaalo uu weyse qaatay naxwa wuduu'i weyse qaadkaygaan oo kale haada oo kan ah naxwa iyo mithla xoogaa farqiga udhexeeya la yihahda mithliga shayga sidii kii hore waa inuu noqdaa laakiin naxwiga xoogaa taqriib soo dhaweyn wa sidaana un weyse qaad ku dhow oo wax hadda uu isagu og yahay uu ka tegay aysan jirin sidaanoo kale weyse qaad uu weyse qaata nabigu sala allahu alay wasalam wa qaala wuxuuna yidhi nabigu maxamed sala allahu calay wasalam man tawadaa qofkii weyse qaata naxwa wuduu'i weyse qaadkaygaan oo kale haadaa oo kan ah uma sallaa tukada ragcatayni laba ragco labadaas ragcoo laa yuxadiu uusan ugu sheekaynayn fiimaa labada ragco nafsahu nafsadiisa gafar allaahu lahu qofkaas alle wuxuu u dhaafaa maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah qofkii markuu weyse qaato nabi maxamed wuxuu leey sala allahu alay wasalam markuu weyse qaato qofkii laba ragca tukada laakiin labada ragca waxaa la rabaa qalbigiisa inuu soo xaadiriyo oo waxa uu akrinayo qur-aanka iyo adkaarta uu ku tadaburo macnahooda ilaa ilaahay buu la kooda yahay oo xadiidu nafsiga kusoo dhacaya iska difaaco qofka nuucaasa ilaahay dembigiisa hore u dhaafa markaa dembi dhaafidan waxaa laga ratibay laba arrimood oo laysku keeno weysaqaad nuucan loo weysaqaato iyo laba ragcoo loo tukado sidan oo aadan qalbigaaga aysan ku soo dhicin wax aan ahayn salaadaas culamadu waxay ka hadlaan waxay yidhahdaan haddii qofku markaas uu tukanayo ay qalbigiisa adduunyo ku soo dhacda lakiin isla markii uu iska difaaco de waa qof jihaad ku jiro qofkaas ajarkii waa loo rajeynaya inuu helo laakiin haddii wax kale kusoo dhaqaan oo qalbigiiba tago oo hadba mar soo celiyo dana tago oo uu ku fogfogaado dee ajarkan ajarka haddii dhowr shay laga ratibo wuxuu kusoo xasili karaa in dhowrkii shay lala yimaado waxaana ajarka nabigu ka ratibay in weysaqaadkuna sidaan noqdo labada ragcana ay noqdaan laba ragco oo qofku qalbigiisu xaadir yahay markuu tukana oon ilaahay uu hortaagan yahay oo uusan ugu sheekay naftiisa wixii aan sidaas ahayn ajarkan lagu mudama lagu mudama alxadiiu thaamin xadiiska sideedeeye marwiyin waxaa laga wariyey can camar ibnu yaxya almaaziniy can abiihi aabbihiisuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadir ahaa camar ibn abi xasan camar ibn abi xasan sa'ala isagoo weydiiyey cabdullaahi ibnu zayd can wuduu'i nabiyi sala allahu calayh wasalam camar ibnu yaxya waxaa la ihahdaa camar ibnu yaxya ibnu cumaara ibnu abilxasan yaxya waa taabici cumaarana waa saxaabi yaxye aabihiisa cumaara ah waa saxaabi ibnu abilxasanna waa saxaabi kale labadaas waa laba saxaabi isdhaleen weliba ibnu abilxasan waa bedri caqabi ah oo baycatulcaqabana waa ka qayb galay bederna waa ka qayb galay marka waxa weyaan camar ibnu yaxya ibnu cumaara ibnu abilxasan can camar ibnu yaxya waxaa laga wariyey almaaziniy can abiihi aabihiis wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi aabihiis shahidtu waxaan xaadir ahaa aabihiis marka camar ayaa aabihiis ka wariyey oo yaxye ibnu cumaare ah yaxya marka wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadir ahay camar ibn abilxasan camarkaan yuu yidhi camar ibn abilxasankaanu waxa weeye yaxye adeerkiis waa camu yaxya ilaa yaxye aabihiis waxaa la yidhahaan nidhi cumaara ibnu ibnu abilxasan cumaara ibnu abi xasan adeerkiisna waxaa la ihahdaa camar ibnu abi xasan marka waa camu yaxya weeye camarkan camar ibnu abi xasan sidaas weeye sida saxiix ah waa inaad ogaataa camar ibn abi xasan ayaan shaahid ahaayuu yihi oo sa'ala weydiiyey cabdullaahi ibnu zayd cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim weye laba cabdulaahiyaa jirta cabdullahi ibnu sayd iyo cabdullahi ibnu sayd oodan inaan la isku qaldin la rabo kan weeseqaadka wariyoon hadda joognaa waxa weyn cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim ibnu kacab ibnu camar ibnu cawf alansaariy almaaziniy almadaniy maalintii yowm muxarar ee musiibada weynu ka dhacday magaalada madiina la dilay ee hijriyadu ay ahayd lixdan iyo saddex yowmulxarra ayaa la dilay isagoo toddobaatan sano jir abdinka cabdulahiga wariyana waxa la hahdaa cabdullahi ibnu zayd ibnu cabdirabi marka cabdullahi ibnu zayd ibn caasim ayuu wariyey ayuu weydiiyey can wuduui nabiyi wowda waa la godaa markaan waa sidii nabigu u weyse qadan jiray ficilka nabiga ayaa la weydiiyey sala allahu calayh wasalam saxaabada markaa tacliim wanaagooda iyo sida wanaaga badan oo dadka wax u bari jiren waxa kamid a ficil inay dadka wax ku baraan fa dacaa cabdullaahi wuxuu u yeertay bitawrin xeero weel ballaaran oo af ballaaran biyaha la igu keeno fa dacaa wuxuu u yeertay bitawrin xeero mima in biyo ah fa tawada-a waa u weyse qaatay lahum dadkii dadkan dartooda u weyse qaatay in dadkan uu ku baro wuduua nabiyi nabiga weyse qaadkiisii u weyse qaatay sidii nabigu u weyse qaadan jiray sala allahu calayh wasalam fa akfa-a waa soo jalleeciyey calaa yadayhi labadiisa gacmooduu kusoo jalleeciyey min atawri xeeradii xeeradii soo jalleeciyey labada gacmooduu ku shub sacabkii biyihii ku shubtay weelka gacanta inuu geliyuu diida isagoon dhaqin fa qasala waa dhaqay yadayhi labadiisii calaacalood halaatan saddex maruu dhaqay saddex mar ayuu dhaqay weyseqaadku halkaasu ka bilowdaa bismi llahi marka la yidhaha kadib ficil ahaan halkaasu ka bilowdaa uma adkala waa geliyey yaddahu gacantiisii fi tawr xeeradii biyihii kusoo qaadana midigta in biyaha weysada lagu soo qaata la raba fa madmada waa ku luqluqday wastanshaqa sankana waa ku jiiday wastanfara waana soo fiifiyey biyihii fiifu iska yidhi halaaan saddex mar bihalaahi gurfaatin saddex sacad ayuuna saas ku yeelay marka muslimka ayaa aada usii caddayn riwaayadiisa anahu tamadmada wasanshaqa min kafin waaxidin hal sacabuu biyaha soo qaadana qeybna afku ku shubaya waa ku luqdun qeybna sanku ku jiid hal mara sidaasay ku dhamaystiran mar kaluu sidaas yeelin mar kaluu sidaas yeelin saddexda mar saasay noqon waxaa kala ogaatay istinshaaqa iyo istinhaarku inay kala duwan yihiin istinshaqa waa biyaha sanka lagu jiidaya istinhaarkana waa fiifta la iska soo leeyay uma adkala yadow gacantiisii u gelay fi tawri xeeradii faqasala weja wejigiisi u dhaqay halaatan saddex mar wejigana waa sheegnay madaxa tintiisu meeshay kusoo dhamaatay ilaa lafta gar ilaa dhegta ilaa dhegta kale wey uma adkala waa geliyey yadayhi labada gacmood marka hal gacanna biyaha lagu soo qaadan karaa labada sacabna lagu soo qaadi karaa labadii sacabuu kusoo qaaday markaan faqasalahumaa gacmihiiyuu dhaqay maratayni laba mar ila almirfiqayni maca almirfiqayn iyadoo labada xuso la jiraan halkaasna waxaad ogaatay saddex saddexdu waajib maahane laba laba waa laga dhigi karaa weliba waxaad kaloo ogaatay xibnaha tiro isla eg inaysan shardi ahayn oo qaarna saddexa la dhaqi karaa qaarna waa laga yeelay karaa ilaa hadda calacalihii iyo wejigii saddex saddex soo dhaqay gacmihiina laba laba mar uma adkale waa geliyey yadayhi labadii gacmood biyihii dhex geliyey lasoo darimaa marka gacantaa lasoo qoyna fa masaxa waa ku masaxay bihimaa labadii gacmood reso madaxiisa fa aqbala waa la soo qaabilay bihimaa labadii gacmood wa adbara gadaalna waa ula dib jeediye maratan waaxidatan hal mar oo kaloo kuu caddeeyey xadiidkan madaxa inta la masaxaa inay hal mara tahay marka fa aqbala wa adbara maxaa loola jeedaa fa aqbala bihimaa wa adbara waa sidee riwaayadda soo socota caddayn doonta in macnuhu yahay in labada gacmood oo qoyan inta labada gacmood laysku qabto meesha wejigii madaxu iska saaray in la saaro gadaal jeegada la geeyey lagu soo celiyo inay tahay riwaayadda soo socotaa kuu caddaynayda uma kasala rijlayhi labadiisa lugood ayuu dhaqay ma sheegin cadadka laakiin xadiidka cuhmaan ayaa kuu caddeeyey cadadku inuu saddex iyo saddex la dhaqayo wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa badaa wuxuu ka bilaabay masxidda cabdulaahi bimuqadami ra'si madaxa meesha ugu soo horeyda xataa dahaba ilaa uu la tegay bihimaa labada gacmood ilaa qafaahu qadaadkiisa meeshaas jeegad ahu la tegay uma raddahumaa labadii gacmood waa soo celiyey xataa rajaca ilaa uu kusoo laabtay ilalmakaani meeshii alladii makaankii badaa min uu ka bilaabo kusoo celiy sida madax loo masaxosaas labada gacmood oo qoyen inaad inta fooda faraha isku qabato meesha tintu ka bilaabata aad ka bilowdo wejiga iyo madaxu iska saaran yihiin jeegada aad geydo aad kusoo celido meeshaad ka bilowday wa fii riwaayatin waxaa kusugnaa ataana waxaa noo yimid rasuululahi rasuulka alla sala allahu alayh wasalam fa akhrajnaa waxaan usoo bixinay lahu nabiga maa an biyo biyaasoo fii tawrin xeere ku jira min sufrin maar weelka maarta waa la iska adeegsan karaa markaa sidaanaa nabigu noogu saqaatu leeyay marka weysaqaadkii nabiga waa kaasa muttafaqun caleyh atawru tawrku waa maxay shibhu dasti baafka baafka dharka lagu dhaqo weelkan dharka lagu dhaqdo baafka kaas weel xoogaa u eg weeye weel xoogaa u eg weeye alxadiiu taasi xadiiska sagaaleeye marwiin waxaa laga wariy can caaisha radia allahu canha qaalad caaisha waxay tihi kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yucjibhu miduu cajabgeliyo atayamunu midigaysiga fii tanaculihi kabgashigiisa wa tarajulihi shanlaysashadiisa wa duhuurihi dahaaro qaadashadiisa iyo wa fiihi shanihi arrinkiisa kullihi dhammaantiisa xadiiska saxaabiyadda weriday waa caaisha asidiiqa bintu sidiiq waa ina abubakar sidiiq umu lmuminiin muminiinta hooyadood ilaa waa zawjadii nabiga wa aswaaju ummahaatum allaa yidhi nabiga xaasaskiisa muminiinta hooyooyinkood wey qofki yidha hooyo iima ah waa gaalooba ilaa ilaahay qur-aankiisa u diiday xagga xurmada iyo xushmaday hooyo ugata kunyadeeda waxa la yidhaha umu cabdillaahi iyadu wiil ma dhalin cabdullaahi la yidhahda carruurna maba dhalinba laakiin waxaa loogu kunyeeyey wiilkii walaasheed asmaa binti abibakar sidiiq ay dhashay idanka nabiga dartiis nabigaana u fasaxay aabeed abubakar sidiiq ayaa la dhaha kunyadiisa oo uu ku caanbaxay magiciisana waxaa la hahda cabdullaahi ibnu abi quxaafa cabdullahi aa magaciisa la ihahdee aabihiis kunyadiisana waxaa la ihahdaa abi quxaafa abi quxaafa magaciisana waxaa la ihahdaa cuhmaan ibnu caamir ibnu camar ibnu kacab ibnu sacad ibnu taym ibnu mura ibnu kacab nabiga waxay iskaga soo dhacaan sala allahu alay wasalama mura ibnu kacab ayay nabiga iskaga soo dhacaan sala allahu alayh wasalam waa quraysh laqabka ama naynaasta abubakarna waa catiiq caaisho hooyadeedna waxaa la yadhaha ummu rawmaan nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu guursaday oo lagu nikaaxiyey caa-isha oo lix sano jirta ee qabla alhijra bisanatayni hijrada laba sano ka hor intuusan madiine u hijroon laba sano ka hor waxaa markaasna lix sanay jirta wuxuu dhistay oo guri geystay bacda alhijra sanadii labaad bisha shawaal sanadii labaad ee hijriyada bisha shawaal ayuu guri geystay waxaa nabiga la oofsaday iyadoo sideed iyo toban sano jirta caa-isho iyaduna waxay dhimatay sanadii konton iyo toddoba waxaa imaamka noqday ku tugsaday janaasadeedii abu hurayra radia allaahu canhuma halkaas ayaana ku simaynaa insha allah وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد